inaandaaf tacsi aan ka jeediyo halkan baaqaasoan u dilayo talweynaha cumar maxamuud guud ahaan gaar ahaan heladii iyo qaaradii raggii ku dhintay shalay makribkii magaalada gumuka cagaare waa waxaa tacsi tiiraanya leh yaanu ya talweynaha guud iyo kayga gaarka aba aanu halkan uga marnayaa kolka guud ahaan iyo gaar ahaanba arrintaasi arrin lagu tashaday ma ahayn arrin la isla ogaa ma ahayn arrin nin khaldani uu ku kacay bay ahayd waa ka tacsiyadayneynaa intii dhigtu kasoo gaadhayna alla hawl haysto intii dhaawacaana alla hoosta uga dhayo ilaahayna fidnadaa iyo dhibka mar walba soo kacdoomaysa ee labadan beelood ka dhexaysa ilaahay ha qaboojiyo ha geliyo oo mid dhamaata inuu nooga yeelo baanu ilaahay ka baryaynaa talabaad waxaan baar uga dirayaa halkan xajadan tulweynihii hore u galay guud ahaan deriga soomaaliyeed iyo deegaameedka soomaalida ba isaga yimid ku kala hagoogtay finadii markan oo kale shaygii weliba tobankaa barakaysneed iyana dhacday tobankaa maalmood ee barakada lebe mar walba kusoo beegantaaye dhiiggii faraha badnaa ee tolkan hore iyo lagaalba ugu kala daatay tolkii ku kala hagoogtay dhex fadhiistay xaajadii ay go-aamiyeen xibaha arrintani ay usoo noqnoqonayso qabyay lahayd qabyadii ma ayan qabya tirin ma ayan tafaqya tirin xaajadii xaajo weli laalan yay ahayd inay xaajadaa inta halaanaysa intii dambe ee ka dambeysay ka daba dhacdayna inay u yimaadaan oo xalliyaan intii horena ay qabyad jiraan oo meel saaraan sidii hore ay u kala hagoogteen na ay xaajadii intay dib ugu soo mudaan baanu ka codsanaynaa uga nahay ugu gogol fadhinaa insha allahu tacaala oo tolweynaha dhibku dhex maray ee dhibka weyne hore uga dhexeeyey sidii hore ugu yimaadeen haddana ay ugu kala hagoogtaan u dhex yimaadaan insha allahu tacaala in ilaahay gacantooda iyo afkooda iyo lugtooda iyo imaanshahooda uu ku kala qaboojiyo mar labaad iyo mar saddexaad sidaan uga diraynaa eladii iyo qaraabadii dhibku uu soo gaaray samigii imaan allah ka siiyo intii dhibtu gaarayna intii dhimatayna allah u naxariisto inta dhaawacana allah adbooga dhayo mawlidood waxaan idin soo wacay